mahad abuukar carabe oo kamid ah dhalinyarada xirfadlayaasha ah ee magaalada jowhar ee xarunta hirshabelle ayaa nolol maalmeedkiisa ka raadsada sameynta sallada gacanta oo kamid ah dhaqanka soomaalida balse haatan sii dabargo-aya sallada oo lagu qaato adeegyada yaryar ayaa kamid ah waxyaabaha ay dhaqanka u leeyihiin dadka soomaaliyeed waxaana laga sameeyaa cawda baarka sida uu sharaxayo mahad abuukar oo muddo lix sana ah ka shaqeynayay sameynta si uu nolol maalmeedkiisa uga helo
lix sano maaro waa gaaraa koleybo ya waddankan saan waaye shaqa la'aan waa ma fahamta ya waddankay shaqa ma lahan ya lix sano baa lahaan waa samaynaya wallaahi marmar meel hal saac u socnaayo marmar meel hal saac ii bar koleybo waa ka ha gar waa ku keenaa ma fahamta haaluwa wallaahi koleybo aliyuun le waa ee waddankii shaqa shaqa ma lahanay ya wallaahi koleybanoo sheeyaan ya sheeyaan qaranka qaran waa ma fahan ya sheeyaan qaranka qaran waa laasan ummad ma fahansan iiraa qaymale bacar waa yacni lo'ori iyo xooliya aa ku baaba'ooyin maasha allah ari waa gadmaya ari yacni wareejis ah aniga geeyaa wareejiyo suuqa geenaa xaafaraa geenaa koleybo waa wareejiyaa nolol leh waa bis waddanka wacan shaqla'aantaa wacan ma fahanta ya koley bahalahaas lewaar maan culays kale ma jiro haa saar kale yani halkoo halkoo gaari yani ulasha ka soo yani soo saar iyo waxaasoo baanaa sallada iyo dambiisha oo ka mid a hidaha iyo dhaqanka soomaalida ayaa haatan sii dabargo-aya isticmaalkooda waxaana bedelay bacda iyo waxyaabo kale oo dhibaato ku haya deegaanka iyo xoolaha waxaa sidoo kale bacda ay qeyb ka qaadataa wasaqowga deegaanka